ururka dhallinyarada cagaarsan oo ka mid a ururada ka dhisan degmada kismaayo oo kaashanaya wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka luglow ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ka sameeyey dhirberis dhirberista ay ka sameeyeen deegaankaasi ayaa ah mid xoogga lagu saarayay dhiraynta deegaanka sare u qaadidda bilicda goobaha dalxiiska ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland dhirbeerista kadib guddoomiyaha ururka dhallinyarada cagaarsan maxamed shariif cabdulaahi ayaa ka warbixiyey dhirbeerista ay ku sameeyeen deegaankaasi isagoona sheegay in xilli walba ay juhdi gelin doonaan sidii deegaanada jubbaland ay ugu beeri lahaayeen dhir badan maanta inaan nimaadno beerta gubsoor eriyada luglow taasoon rabno inaan dhirbeeris aan ka samayno waxaan u mahad celinayaa waftiga nagala socday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo maamulka beerta oo runtii waqti dheer aan soo wada soconnay waxaan rabaa halkan inaan ka sheego inaan maanta samaynhayno dhirbeeris ballaaran taasoo bahda cagaarsan mar walbaba ay tahay miday u taagan tahay geedku runtii wuxuu leeyahay nacfi aad iyo aad u badan waxaan ognahay in ay jirto dhibaato weyn taasoo ka jirta dhanka deegaanka iyadoy sabab u tahay wasakhowga hawada iyo wasakhowga biyaha marka annaga cagaarsan ahaan mar walba waxaan u taagannahay ilaalinta deegaanka iyo inaan bulshadeena fahamsiino muhiimadda ay leedahay waxaan ognahay haddii ay bulshada iyo dhammaan shacabka iyo dowladdu ay iskaashadaan inay samayn karaan isbeddel muuqda taas annagoo ka duulayna waxaan u aas-aasannahay ama hadafka annagu uu yahay waxaweeye inaan samayno deegaan qurux badan oo ka caagan xaalufinta dhirta waxaan rabaayoo kale halkan inaan fariin uga diro guud ahaan bulshada soomaaliyeed bulshooy deegaanka innaga iska leh deegaanku wuxuu wax ku noqon karaa in caafimaadkiisa laga shaqeeyo waxaan ognahay deegaanka oo caafimaad qaba inuu qayb weyn ka qaadanayo caafimaadka bulshada iyo tayada bulshada sidaas awgeed mar walba annagu waxaan u taagannahay ilaalinta deegaanka iyo